bismi illaahi araxmaani araxiim habeen wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa ay ku soo dhowaada barnaamijka caawiya daljir waa khamiis labiyo labaatanka bisha diseembar sanadka laba kun lix iyo toban qodobada barnaamijka caawiya daljir aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a kulan looga hadlayay amniga oo ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari odayaasha iyo waxgaradka caabudwaaq oo ku baaqay in dayactir loo sameeyo ceelolbiyoodyada ku yaalla degmada caabudwaaq iyo nawaaxigeeda culimaudiinka puntland oo naqdiyey kubadda kolayga ee gabdhaha soomaaliyeed uga furantay magaalada garowe maamulka khaatumo iyo somalilan oo heshiis ku galay magaalada adisaba muxuu dhigaya heshiiskaasi waraysi ayaan idinka hayna qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka caawiya daljir anigoo khadar cawlahaya stuudiyoha daljire buhole idinka soo jeedinaya u diyaar garaba mar kale iyo barnaamijka caawa iyo daljir hagaag kulan looga hadlayay amniga ayaa lagu qabtay magaalada boosaaso ee caasimadda gobolka bari xasan haykal ayaa warkan ka soo jeedinaya xarunta daljir ee magaalada boosaaso kulankan oo ka dhacay xarunta gobolka bari ayaa waxaa looga hadlayay amniga magaalada boosaaso oo maalmihii u dambeeyey ay ka dhacayeen falal liddi ku ah amniga maamulka gobolka bari iyo sidoo kale laamaha amniga ayaa kulankaasi ka soo qayb galay haddaba guddoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacisdhado ayaa ugu horreyntii ka warbixiyey falalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay boosaaso iyo sidoo kale qorshaha amni ee kaga aadan iyadoo maalmihii u dambeeyena howlgallo ay ka wadeen xaafadaha magaalada boosaaso ciidamada amniga ee puntland muddo dhowr beriya magaaladan waxaa ku dhintay afar qof labo argagixisaa dishay labana caadi bay ahaayeen labada caadigaa nin wuxuu ahaa ninkii shalay booyadda oo runtii markaan social media aan eegay aanu raalligelin ka bixinayno ciidanka maxaayda dowladdaa dilay ninkii dilay gacantaanu ku haynaa wuu xidhan yahay dadku waxay nagu dhaliileen nin baa dilay ciidankuna waa badnaaye maxaa ninka loo qaadi waayey may dhicin raalligelinna waa ka bixinaynaa dadweynuhu markii muxuu ahayday wax dhacaan wixii xunba xaawaale muxuu ahayday in nala yidhaahdo maahe wixii aanu biino in nala wax nala kala qabto baa baa habboon oo sidaasaana dadnimadu ay ku jirtaa laakiin markiiba ninkii waa ka tagtay dowladdu nimanku way ka carareen wax micnaa oo badan ay samaynayso ma jirto wadajirkaynu wax ku nahay waanu raalligelin baanu ka bixinayna haddii wax khaldameen waxay ahayd wixi waa dhaceen ka daba tagayowal waxay ahayd inaan gacankudhigla aanu qabanno isla markiiba waa soo qabannay meydkiina adinkuma soo qaadina dee annagaa gacantayda dowladdaa soo qaaday laakiin waanu ugu shidaysan xagga miidiyaha waa qaadanaynaa wixii aanu bi'innana inaanu nidhaahno waa bi'innay waxa weeye waa kari karaa waana sidaan hadda maxaa raalligelinta uga bixinayo ninka kale waxaa laba askari oo wada hurda xabad baa askariga ku dhacday allahu naxariis wuu dhintay ninkaa kale ma foga ama galabta ama caawa waanu haddii ilaah yidhaahdo waxaa ku xigay labadii nin ee argagixisadu ay dishay labadaa wuxuu joogaan guryaha magaalada boosood bay joogaan ma foga waxaan filayaa inta ugu badan ee khaladn inaanu saaraynaa inan yar oo baaskoolad gacanta ku sita baa magaaladaas oo dhan la dhex maray qofna ma oran muxuu ahaa ilmahan baaskooladda sitaa dadiisa waad arkayseen intuu leekaa nin yar buu ahaa magaalada oo dhan buu isagoo baaskoolad sita marayay kii kale xilliga ay dhacaysa anugu ma aan joogin qandalaan jiray un baan muxuu ahay goobjoog ka ahaa kaa kalena dee shaarac bay ahay shaaraca ugu weyn magaalada bay ka dhacday hal qof oo isweydiiyey ma jiro marka amnigu dhammaanteenba wayna khuseeyaa oo qof kasta waxa weeye amnibuu rabaa haddeer in qof walba gurigiisa nabadgelyo ugu noqdo meheradiisa ugu noqdo geeriskiisa hordheelkiisi buu rabaa hadda haddaynan ka wada shaqayn meel walba ma taagnin waxyaalaha cajiibka oo aanu hadda wax ka qabanayno oo aanan nina ka yeelay waxay tahay ee dhacdadii hore meeshaa hudheellaha ku yaalla hudheel walba waxa weeye qori baa lala hortaagan yahay qorigaasi qori dowladeedna waa qori brifate waxay noqonaysaa marka saaka laga bilaabo qori aan dowladi lahayn inaan la arag muuqaalkii waayo mar haddaan qorigii kale amni ahaan baa loo haystaa inu amnigii nagala shaqaynayn dee ma quruxdii miyaanu u daawanaynaa mase daar heble iyo hudheel hebel iyo waxaa leh shirkadda lacagta haysato heblaa leh wallaahi baana uga yeelayn ama wuxuu noqonayaa qori amniga nagala shabanaya ama gudahay ku haysa bixi maayo gudahay ku haysanayeen ma jiro qori dambe oo aan amniga nagala shaqaynayn oo goobtuu joogo aan wax ka qabanayn waxa weeye ma ogolaanayno waxaa weeye daabshiil qori baa oola salaama qori baa yaalla labada hudheelo ku xiga midna waxa weeye isma dhaqaajin dee ma suurtoodo marka huruse waardiyu lahaa qori maxaahda qoryaa oola midna ma dabagelin waayo magicii hudheelka hudheelkii waxa lagu dilay muxuu ahayde dee magaciisu waa akrimaya kani amnigiis ma sugnaa la odhanaya wixu waa ganacsi waxay ahayd annagaba yay noo danayna hudheeladooda iyo meheradahooda inay u daneeyaan dadkaasi hudheelkii aan amnigiisa sugi karin dee qofna kiraysan maayo hudheelkii aan hudheelkii aan hudheelkii aan muxuu ahayde aanan hubin in dadka jooga ay bahalkeenayaan marka la dilaayo allah u naxariistaa marxuumkii ugu dambeeyey wsha wsha waxaan wadafti boqol iyo toddoba gabdhood oo gobollada soomaaliya oo dhan ka yimi oo garowga ku socday hortiisaanu marray aniga duqaanu ahayn si caadiya baa dadku markaa muxuu ahda u fadhiyey dee hadday dhici lahayd maqhrib bay ahayd aanu amniga aanu u baqno onu idhaahno hala dejiyo dee boqol iyo toddobadaa gabdhood oo ka yimi gobollada soomaaliya oo dhan hudheu qaybin lahayd marka hadda ka bacdi hudheelan dee amnigiisa aanan hubin ma geynayno wafti dadkana kula talin mayno waxaa soo haray haysashada hubka waxaanu ogolaanay dowladdu ogoshahay in muxuaad muwaadin walba uu hantidiisa ilaashado isagoo oog oo qorigiisa laog oo qorigiisa laog oo qorigiisa laog oo qorigiisa laog yahay haysta la og yahay an qorigii gidaarkaa iyo daartaa maahe daartiina uusan sumcaddeeda iyo karaamadeeduna waxba ka qabanayn waxay noqonaysaa hay-adaha marka waxaanu geysanaynaa annagaa ciidan geynayna ciidankaa la geeya baynu mushaarkooda bixinayaan hadday kay keeneen uusan muxuu ahayday bixin amniguna waxba ka qabanayn meel aan qori oolayn oo muxuu ahayday magaalada ka mida oo wax lagu dilay ma jirto meel walba qoryaha oolaa waxa weeye security baa joogay haddana waxba lama qaban taa waxa weeye go-aan cad iyo tala cad baa ka soo bixi doonta haddii ilaahay yidhaahdo tan kale waxaan jeclahay oo halkaa dhex gelinayaa magaalada amnigeedii waa soo celinaynaa argagixisaa ku jirta waa keenaynaa shaashadahaasaanu keenaynaa ilaah idankii rajo badanna waa qabnaa information badan iyo xog badanna gacantaanu ku haynaa waxa weeye dhowrka beriyo soo socda waxaanu jecellahay inaanu dadweynaha muxuu ahayday hor keenno ciddii falalkaa geysatay iyo ciddii kaleoo ku ka muxuu ahayday ku gacan siisay intaba aanu keenno ma aha tirada argagixisada magaalada ku jirta keliya ma aha tiro dadweynaha oo ganacsataa baa la shaqaynaya dadkaa qayb ka mid a magacyadooda iyo meelahay degan yihiin iyo meherada ay haystaan intaba waa la ogyahy waxba aanu qarinaynaana ma jirto mid walba halkaasaanu keenaynaa rif haysateen rif u haysateen baa wax aan ku lug leh kuwa aad muxuu ahayde u haysataan dadka dadka ugu wanaagsan oo sucamo ah ayaa dhiigga dadka ka ganacsada oo muxuu ahayde istigareeyey waxa weeye guryay ku jiraan dad baa guryaha iska leh halkan fariin baan uga dirayaa waxaa wallaahi ah guri allaale guriga aanu muxuu ahayday ku qabanno qaybtood waanu haynaa qaybna waa qabanayna gurigaanu ku qabanno inaan dubduma loo arkayn sidii kuwii hore buu afla-aan doonaa sidii kuwii horeba cagafyaa la gelinaya bogcaddaa siiro waa laga dhigaya sababtu waxay tahay bogcad u abuuran dhiigga bini aadanka inay daadiso oo laga kirayo oo kirada magaalada caadiga laga lagu badiyo oo qofku dhaqaale ka doono waxa weeye wuxuu noogu yaallaa ma jiro aada iyo aad baan ii salaamayaa malaa'igan hayb salaamtu
si kastaba kulankan looga hadlaya amniga magaalada boosaaso ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli toddobaadkan gudihiisa magaalada boosaaso si toos ah loogu toogtay agaasimihii madaxtooyada ee boosaaso aadan gaas iyo sidoo kale talay ku-xigeenkii saddexaad ee ciidamada booliska puntland jaamac saxardiida
culimaaudiinka puntland ayaa naqdiyey tartanka kubadda kolayga oo gabdhaha gobollada soomaaliya uga furmay magaalada garowe ee caasimadda puntland culimaaudiinka hadalkoodii waxaa ka mid ahaa
waxaad ogtihiin dhowr beri kii hor waxaa soo baxay buug ka hadlaya xuquuqda insaanka la yidhi laakiin aad moodo in loogu talagalay ummadda diinteeda in lagu burburiyo oo ay ku qoran tahay qodobo ku qoran yihiin qodobo fara badan oo ummadda diinteeda iyo akhlaaqdeeda lagu burburinayo oo ay ka mid tahay rag iyo dumar inay isguursan karaan iyagoo kala jinsi duwan ama isku jinsi ah oo qoyska ay u siman yihiin rag iyo dumarba oo ay ka mid tahay qofku saacaduu rabuu diintiisa ka bixi karaa diintuu rabuuna qaadan karaa meeshuu rabuuna ka faafin karaa waa mas waa masiibo waa iyo darro waxay u baahan tahay in laga naxo waxaa runtii iyada ruuxeedu musiibo ah oo soo korartay oo maantay aad dareemaysaan oo magaalada garowa la rabaa in lagu qabto oo maxaanku idhaahdaay loo ololaynayaa oo xaflad iyo furitaan iyo loo samaynayaa in haween fara badan inta laga soo ururiyey gobollada soomaaliya oo dhan kadibna la rabo in loo qabto cayaar iyo kubad basketball haddee haween magaalada int magaalooyin fara badan iyo gobollo inta laga soo ururiyey la isugu keenay hal meela dabadeedna cayaar noocaasa loo qabto oo cawradoodii iyo akhlaaqdoodii iyo diintoodii iyaga iyo ummadda kaleba in lagu cayaaraa waa nasiib darro intaasay ugu talagaleen culimmadu inay yihaadaan maantay الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهرين الله يا مهد اسكاله سبحانه وتعالى إلهنا وحن كبرينا وحي إلهي رالك يا الدنيا آخرة الله إنو نوافجيه إلهي إنو إنو دم الدعف سبحانه وتعالى توبة الله إنو إنو كهنونيه خاتم خيرنا إلهي إنو عمل كينا كختمه سبحانه وتعالى intaas kadib sida la sheegay ama laga warayaba haddaan soomaali nahay dhib badan baa ina haysata ilaahay dhibtaas hayna ka qaado ama xagga maamul waddankii midayo aan lahayn ha noqoto ama xagga dhibaatooyinka dhaqaale iyo arrimaha bulshada ka jira ha noqoto ama xagga amniga ha noqoto ama xagga abaaraha iyo intixaaraad kaloo jira ha noqoto dhibaatooyinka ina haysta eedeeda horta innagaa iska leh in allaha laa yadlimu annaasa walaakina annaasa anfusahum yadlimuun ilaahay dadka ma dulmiyo ciqaab kastooo timaada dadku eedeeda iyagaa iska leh wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum musiibo kastoo idinku dhacda ilaahay wuxuu yidhi waxay ku timid wixii gacmihiinnu ay shaqaysteen maxaa yeelay qofka kelimadda xaqa ah ka aamusa waa shaydaan akhras ah ayaa nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam ee tan kale waxaa la soo gudbinayo culimmada ay soo gudbisaa waa nasiixa diinteennuna waa diin nasiixo addiinu nasiixa ma aha cid in lagu xumaynayo dan kale in laga leeyahay waa ilaahay dartiis iyo dadka wixii danta ugu jidho adduun iyo aakhiraba in la xusuusiyo loo sheego waa ballantii nebiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam asxaabtiisu ay la geli jireen inay u naseexayaan dadka xadiidkii jaabir ibni cabdillaahi albajali radia allahu tacaala canhu wa ardaah waxyaalihii nebiga uu kula ballamay baayactu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam cala asalaati cala asamci waaacati wa iqaami asalaati wa iitaa'i zakaati wanusxi likulli muslim oo fiirso waxyaalaha ballanta uu kula geli jiray nebigu calayhi salatu wasalam asxaabtiisa waxaa ka mid ahaa dadka in loo naseexeeyo sida marka waxa aan soo gudbinaynaa waa naseexo ilaahay dartiisa sida la sheegay dhibaatooyinku waa iska badan yihiin laakiin maalinba wixii cusub oo soo kordha oo siyaado noqda in laga hadlaa xaq ah wakhtiga hadda la joogo dhibaatada ugu badanoo jidhaa waxaa weeye dadka dhiiggoodii la bannaysanayo oo si xaaraan ah loo daadinayo dembi ilaahay laga galo shirkiga kadib dembi dembiga ugu weyne waxaa weeye qof muslima dhiiggiisa si xaaraana in loo daadiyo oo lagu bannaysto ayaamahan sida aan ka warhayno dadkii haldoorka ummadda ah ayaa la laynayaa oo nimankii layn jiray dadka haldoorka ay laynayaan boosaaso dhowr dhacdoo kala dameeyey waatay ka dhaceen arrintaas hadda ka horna culimmadii soomaaliyeed way caddeeyeen kelimadda xaqa ah haddana waa ku celinaynaa dilkaasi waa dil xaaraana waa dilkii qur-aanka ilaahay uu ku sheegay waman yaqtul mu'minan mutacammidan fajazaa'uhu jahannam khaalidan fiiha waqadiba allaahu calayh walacana wa acadda lahu cadaaban cadiima qofka ka saaraya mantaas dilkaas isagaa ilaahay la hortegi doona subxaanahu wa tacaala waa dilkaas shantaas ciqaabo waaweyn ilaahay uu u ballanqaaday subxaanahu wa tacaala oo adduun iyo aakhiraba waa dilkii xaaraanta ahaa oo xadiiskii nebigu uu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam saxiixa ahaa lazawaalu dunyaa ahwanu cinda allaahi min qatli rajulin muslim adduunkan oo dhan oo baaba ah ayaa ilaahay agtiisa waxaa ay kala fududahay hal qof oo mu'min ah oo dhiiggiisa la daadiyo o la dilo dadka dilkaa fulinaya waxaan leenahay ilaahay u toobadkeena intaa fursadda haysataan waxa aad fulinaysaan waa wax xaaraan ah naftiinay ku soo noqonaysaa gacnimo waxay goysay leedahay barri markii ilaahay lagu horgeeyo oo laa ilaaha ila allaahu ay timaaddo ilaahay hortiisa oo addoonkaa dishay uu yidhaahdo yaa rabbi sallima qatalanii ilaahayo weydii ninkan muxuu ii dilay wiilasha dhallinyarada ah oo la soo dirayo dilkaa fulinaya nimanka idin soo diray maalintaa wallaysan idinla joogin arki maysaan waxna idinka difaaci mayaan ilaahay ka sokow subxaanahu wa tacaala qodobka labaad oo ah waxyaalaha anshaxumada ah oo diinteenna dhaawaca adag u geysanaya oo akhlaaqdii burburinaya oo dhaqankii wanaagsanaa burburinaya oo ayaamaha dambe ina ku socda ilaahay ha looga cabsado oo dowladdu ilaahay ha uga cabsato dadka diintiisa iyadaa mas-uul ka ah inay ilaaliso xilka dowladda saarana waa laba arrimood dadka shacabka ay xukumaan maslaxadooda adduunkan inay u ilaaliyaan diintoodan inay u ilaaliyaan weliba diintaa horraysa dadka diintooda ha loo ilaaliyo shacabkana sidaasoo kale ilaahay ha ka cabsadeen diintoodana ha ilaashadeen waxaa ayaamahan soo kordhay sida aynu wada maqlayno in la yidhi soomaaliya o dhan baa waxaa laga soo ururiyey gabdho kubad ciyaaraya oo garowaa la isugu keenay oo garoon bay ku ciyaarayaan oo halkaas ayaa lagu daawanaya oo tiifiyadii iyo websaydiyadii gabdhihii oo qaaqaawan oo cawradoodii bannaanka soo dhigay oo surweella qaba laga soo daynaya oo wax caadiya laynoo ka dhigaya war xaqu ma qarsoonaan karo sida qoraxdaasoo kale weeye nina gacanta ma saari karo waxa noocaasa cidna lagama dhaadhicin karo maslaxad baa inuu ku jidha oo waa bannaan tahay oo diinteenna ma diidana wax aqbali karaa ma jiraan safarkii gabdhaha la soo geliyey munkar buu ahaa oo xaaraan buu ahaa diyaaradaha lagu soo guray laa yaxilu limra'atin tu'minu biاllaahi walyowmi alaakhir an tusaafira masiirata halaaثati ayaamin riwaaya waxay leedahay yowman waleyla gabar ilaahay iyo maalinta qiyaame rumaysay uma bannaana inay safarto saddex maal saddex maalmood meel loo socdo riwaaya riwaayada weliba bukhaari iyo riwaayaadka qaar badanoo ka mida yowman waleyla bay leeyihin habeen iyo maalin meel loo socdo iyadoo maxramkeeda uusan la soclay la socon maxramkoodii baa laga soo kaxeeyey hadday niman leeyihiin nimankoodii baa laga soo kaxeeyey carruurtoodii baa laga soo kaxeeyey waalidkood baa laga soo kaxeeyey safarkay soo galeen waa safar xaaraana ciyaartay u imaanayaan oo xijaabkii iyo asturkii qur-aanka ilaahay dumarka uu ku faray la dhigayo oo laga dhigayo waa xaaraan walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa dardaarankii ilaahay nebiga uu faray sala allahu calayhi wasalam oo muslimiinta la faray ayaa laga baxa oo in gabadho ahayd inay xijaabato yaa ayuha nnabiyu qul liaswaajika wa banaatika wa nisaa'i almu'miniin yudniina calayhinna min jalaabiibihinna war sida salaadda laynoo faray oo qur-aanka laynooku faray oo soonka laynoo sikada laynoo faray si la midaa gabdhaha ilaahay wuxuu u faray inay jirkooda asturaan ay xijaabtaan qaar ka mid a culimaudiinka puntland ayay kuwaasi ahaayeen odayaal iyo waxgarad ku sugan magaalada caabuduwaaq ayaa ku baaqay in matoor iyo bam dheeraada lagu caawiyo ceelbiyood riig ah oo ku yaala magaalada caabuduwaaq xilli abaaro baani ay ka jiraan dalka soomaaliya gobolka galguduudna ay si gaara u saameeyeen ayaanle cabdilaahi jaamac ayaa warbixintan ka soo jeedinaya xarunta daljir ee magaalada caabuduwaaq iyadoo guud ahaanba dalka ay ka jirto abaar biyuhuna ay ka mid yihiin nolosha aasaasigaa oo qof walba uusan ka maarmin biyaha ayaa waxaa jira in ceylriig biyaa oo ka mid a ceelasha ay booyadaha ugu badan ee dadka abaaruhu ay saameeyeen biyaha looga dhaamiyo ayaa qaar ka mid a odayaal iyo waxgaradka bulshada caabudwaq waxa ay ku baaqeen in ceelkan loo gado matoor iyo bam dheeraad ah xilli ceelkan ay ku sheegeen in hal matoor iyo bam yar uu leeyahay afar iyo labaatanka saacna uu shaqeeyo waa kuwaana odayaashii iyo waxgaradkii uu qurbajoogta iyo cid kasta ugu baaqay in ceelkan loo gado matoor iyo bam kale si uu u daboolo baahida nolosha dad badan oo ku tiirsan cabista biyaha ceelkan
waxaa weeye meeshaa waxaa ku yaalla matoor matoorkaasu wuxuu shaqayn karaa waa sideed iyo afartan saacadood buu daaran yahay booyadihii miyugu dhaaminayay magaaladii sideed iyo afartan saacadood buu daaran yahay waxaa matoorkaa marka uu yahay matoor ilaa lix sana soo shaqaynaya waa bug bamkiisuna waa waa shan meesha shan iyo tobanka loogu talagalay marka matoorkaas wax isbayr ah oo maxaa tirahdaaye ag yaalla nooma muuqdaan ama ma haysano waxaan marka codsanaynaa xag ilaahayna ka codsanaynaa xaggii kale ee maxaa tirahdaaye bini'aadanka iyo ciddii aqoon u saaxiiba ama jaaliyadaha dibadda ama maxaa tirahdaaye deegaankan caabuda ku adkasta cid kasta oo caqli u saaxiiba inay la soo gaaraan toban milyan oo nafley ah oo xoolo dad iyo dunyo ah ayaa ceelkaan waraabiya waxaan marka aad iyo aad u muujinaynaa dhibaatada hadduu maanta istaago ceelkaasi uu deegaankan yacnii ku soo dhacayso ku soo socota ilaahay nagama joojiyo waxa weeye marka ceelkaan wuxuu miyiga ka waraabiyaa ilaa maa lixdan kilomitir oo xoolo ah oo booyadaha loogu geeyo wixii xoolaha ka haray magaaladana waxa weeye xaafadan ayuu waraabiyaa marka waxaa weeye ceelkaasu dayactir dawliya ma haysto dayactir kale ee hay-ad caawinaysa ma haysto kabani caawinaya ma haysto bamkiisu waa liitaa isagu waa waa muduqa marka waxaan ka codsanaynaa jaaliyadaha dibadda iyo cid kasta oo wax haysata ee magaca ku abtirsata waxa weeye waa deegaankoodii waa dadkoodii in ay sida ugu shaqsiyaha badan jawaab naga soo siiyaan waa halbowlihii nafta weeye ceelkaa waaliyaasbeef nuur aadan anu waxaan ahay majoritiya ceelka ceelkan waa ceel duqa labada kun iyo kob iyo tobankii ayaa meeshaan laga sameeyey waa matoor koowaad oo la saaro waana kii u dambeeyey maalintii wuxuu shaqeeyaa labaiyo toban saac iyo labaiyo toban saac habeenimo biyi fara badan iyo booyado iyo magaaladana way tacsaa matoor kalena ma leh waa dug mar waa naga bariistaa mar waa kacaa mar nasiibka ilaahay maanta waa iskaad unuqleeya hadduu istaago matoor kale ma leh maadaama dhibta hadda jidaana aad u adag tahay adduunka iyo jaariyadaha u dhashay waddankan iyo hay-adaha waxaan ka codsanaynaa in arrinta ay arkaan haddii hadda uu istaago magaalada cawdaaq mar saddex loo dhigo meel iyo miyi lixdan kiilo masir ugu yaraan iyo ugu yaraan intaasoo booyo way biyo waayayaan arrintiisuna waa halis horyaba waa daadinaya shan sano iyo weliba xoogaa uu shaqaynaya waa duq mar waa iska istaagaa xataa maantaydaan haddaan hadlayo daqiiqada ka hor waa laga biyo waayo waa laga tegey marka cid kasta oo danaynaysa ama cid kasta oo naxariisanaysa waxaan ka codsanayna inay ceelkan wax u qabtaan haddii aan ceelkaas si deg deg wax looga qaban waxaa imaan doonta oon badan iyo baahi iyo rafaad oloo baabaa dadkoo dhinta soomaalidu wax isku dhaanto ama hay-ada ay sidaan ceelkaa wax nooga qabto ceelkaa ummadda inta nool ilaahay ilaalintiisa iyo cidiriqdiisan ku noolyihin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigu waxaan ahay maxamuud baradhibe waxaan ahay nimanka lagu magacaabo ceelka baan ka mid ahay waxa la yidhaaho ceelkaas sida raggii horeba u sheegay baahi fara badan fara badan fara badan baa ka jidha laba qaxootii baa geesaha ka ah magaalo fara badan buu keligiis il ka yahay miyiga ilaa lixdan kilomitir anigu hadda waxaan wataa booyad baan wataa weyn oo toddobaatan qaada booyaddaas waxaan biyaha ku geeyaa hadda waxaan saaka biyo ku geeyey duuban meel la yidhaaho siddeetan kilomitir u jidha caabudwaad oo ceelkii ka jabay awal ceel lahayd oo etoobiya ahayd oo ceelkii ka jabay baan saaka biyo ku geeyey ilaa siddeetan kilomitir ilaa intaas iyo intaas dadka iyo duunyada ku nool ceelkaasay ka cabtaa ceel kale oo xoolo yimaadaan neef adduunyaha ka cabbana caabud waaq ma leh inta kale magaalaa ku xadhaysan oo ceelkaa waa layska cabbaa abaara iyo dhibaataa iska jira qaxootiyaal iyo dad masaakiinahu iska waraabiyaa qarash aan uga beddelanno waa weynay ama matoor ku gadanno ama bamka keliya aan uga beddelanno waxa weeye olyadu daadinaya waa iska fadhiisanayaa waxaan marka ka codsanaynaa dadka ama degaanka u dhashoo dibadaha jira ama dadka kaleeto oo waxa la yidhaaho derisyada iyo islaamkaa oo waxayse waxaan ka codsanaynaa ceelkaas inay wax ka maaragtay waxay wax nagu taageeraan oo bam nagu taageeraan oo matoor nagu taageeraan oo waxay nagu taageeri karaan ay nagu taageeraan magacayga cali barradhibe baa la yidhaahdaa ninka matoorkan ilaahay baa noo dhisayoo wakiilka ka abaanahay waxaan weyddiisanaynaa taarikhyaha dibadda ah weliba nimanka waaxda waqooyi oo matoorku ku yaal iyo xaafadaha waqooyiga caabud waaq nimanka deggan waxooda taariyadaha iyo waxooda waxhaysta oo maxamed ammaan reer iyo wixii kaleoo waxhaysta waxaan weyddiisanaynaa matoorkii waa naga duqoobo waa naga fadhiistay bamka lagu cabbaana waa shan shan weeye kayfiyadihiisu jaariyaduhu waxaan rabnaa iyo dadkii islaamahoo waxhaystaaba ceelkaa inay naga caawiyaan abaar xun baa jidha hadda geel kici waayaa kor hor fadhiya waxaan rabnaa in nalaga caawiyo oo matoorka iyo bamka deg deg nalooga caawiyo wixii ayala cabdulaahi jaamaca redio daljer aabudwaaq maamulka khaatumo iyo somalilan ayaa shalay heshiis ku galay magaalada addisababa ee caasimadda dalka etoobiya heshiiska oo qodobo badan ka koobnaa waxaan ka waraysanay guddoomiyaha baarlamaanka khaatumo oo wafdiga khaatumo hogaaminayay maxamuud sheekh cumar xasan
bismillaahi raxmaani raxiim shirka shalayto kusoo gabagaboobay magaalada addisababa oo weli aan ku sugannahay wuxuu ahaa mid dhex maray maamulka khaatumo state of soomaaliya iyo maamulka somalilan waxaa lagaga wada hadlayay arrimo aasaasiya oo shirku bilow buu ahaa danta guud iyo nabadgelyada iyo mustaqbalka ubadka yaga iyo aayaha yaga inaanu kaga wada hadalno oo arrimo nabadgelyo iyo sidii muxuu ahaa dhibaatooyinka iminka jira looga gudbi lahaa iyuu ku saabsanaa go'aamadan kasoo baxayna waad aragtay ma filayaa waxaan qabaa inuu bilow hordhaxa oo fiican ahaa aada wanaagsan waa tahay haddaad noo dulbarto qodobada ugu muhiimsan ee ka soo baxay maxaa ka mid ahaa qodobada waxaa ka mid ahaa in waxa wixii kasta oo khilaaf oo jira lagaga wada hadlo muxuu ahaa wadahadal waxaa ka mid ahaa in muxuu ahaa hay-adaha dalka deegaamada khaatumo dhibaatooyinka badan ee ka jiray iyo hay-adaha ka xayirnaa in loo fasaxo oo ay si caadiya kuwa u-nk iyo kuwa kale caalamka ay uga hawlgeli karaan waxaa ka mid ahaa in ciidan mabeeleedyada marba meel laga qorayo la joojiyo waxaa ka mid ahaa in ciddii isku dayda gacan saddexaada wadahadalladan danaxdo inay khalkhalgeyso ama dhibaatooyin u geysato in isku meel looga soo wada jeesto in nabadgelyada laga wada shaqeeyo iyo arrimo badan noocaasa buu kusaabsanaa badan qodobka sideedaad wuxuu ka hadlayaa maamul daadejin dad badan baa fasiraadeeda fahmi waayay haddaad fasiraad ka bixisa maxaa loola jeedaa maamul daadejinta
in badan oo maamulka khaatumo uu hadlayay oo uu ka hadlayay in maamulka la daadajiyo way jirtay oo haddii aan tuulooyinka iyo degmooyinka iyo gobollada iyo meelo kastaba laga samaynin maamul yar oo kooban oo muxuaha ummadda adeegeeda iyo danaheeda guud ka shaqeeya kuwii un buu ahaa ku lamida buu ahaa oo ah in maamulka bayska laga soo dhiso oo muxuu ahaa deegaanada khaatumo ay kasoo samaystaan maamulka in daadejiyaan maamulka marka la daadejinaya waa kay maka somaliland baa mise waa ka khaatumo
dee anigu garan maayo su-aasha aad i weydiinayso laba maamul baanu u wada hadlaynay baan ku idhi kaayaga wey kaanu daadejinayna anagu
waa gartay marka wadahadalkani maxaa xigi doonaa iminka qodobadaas
waxaa xigi doonaa ma in muxuu ahaa bishan soo socota ee february tobankeeda mar labaad la kulmo haddii la hayno mar saddexaad iyo mar afraadna waa la kulmi doonaa haddii insha allah ay sii socoto marka kulamada dambe ma waxay ka dhici doonaan gudaha mise een, dibadda ayay sida eh, kuwii horeba uga dhacayaan
waxay ka bixi doonaan meelo dibadda ka ah dalka soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka khaatimo ayuu kaasi ahaa magaalada puntland odayaal iyo waxgarad ayaa maanta shir ku yeeshay odayaasha iyo waxgaradka ayaa maamulka somalilan ka codsaday in xorriyaddiisa la siiyo nin darawal ah oo laga qabsaday magaalada laascaanoodkaasi oo xabsiga hargeysa loo dhaadhiciyey ninkan ayaa laba bilood ku xidhnaa hargeysa waxaana ay odayaashu sheegeen inaan wax maxkamadda lasoo taagin odayaasha ayaa ku baaqay in maxkamadda la keeno oo haddii dembi loo haysto lagu caddeeyo ama xorriyaddiisa la siiyo hadalkii odayaashana waxaa ka mid ahaa
waxaan leenahay cabdilaahi cabdilaahi warsame cabdi- cabdisalaan cabdilaahi warsame hadduu uu dembi qabana waa in maxkamad la keenaa oo xeeralalintu ay ku soo dhoweysaa oo la ogaadaa dembiga uu qabo hadduusan dembi qabinna waxaan leenahay waa in si deg dega ee, loo sii daayaa ma aha qofku inuu iska madax dubnaado oo uu qof isaga xidhnaado waxaan ognahay kiiska hadduu kiis lagu hayo waa in maxkamad la keenaa hadduusan kiis qabinna waa in si deg dega xorriyaddiisa loogu sii daaya cabdilaahi faysal cabdisalaan cabdilaahi warsame arrintiisaas aada baan uga xunnahay qofka bini aadamkii dembi wuu geli karaa hadduu dembi galana dee in maxkamad iyo xeraalintu ay soo dhoweyso oo kiiskiisa lagu ogaado oo lagu qanco baa loo baahan yahay hadduusan dembi qabinna in si deg deg loo sii dayayaanu codsanaa mar labaad iyo mar saddexaadba wabilahi towfiiq بسم الله الرحمن الرحيم ninka caaqilku sheegay cabdisalaam wax dembiya annagu kuma aanaan ogeyn inababa hala ekaaday weligiina kuma aanu arag haddii si la eedeeyoo la qabtay waxaanu maqalnay waa la fogeeyo dal kalaaba loo gudbinaya waxaanu leenahay ninkaa maxkamad hala keeno haddii uu dembi galay maxkamaddaas ha caddayso hadduusan dembi qabinna ninka maxkamaddaasi inuu qaado sharcigiisaoo la sii daayaanu codsanaynaa ninkaa annagu weligayo wax dembiya kuma aanu maqal kumana aanaan arag ninkaa waxaanu leenahay ayaa la afduubi leh haddii iminka maamul gacanta ku hayo hala keeno maxkamad somalilan somalilan baa gacanta ku haysa waxaanu leenahay sidaas maxkamad ku soo dhoweeya anagu dembi kuma ogin wax uu geystay ma aanu maqal wuxuu samaynayo xun ma aanu arag intaasaa hadalkii igaga dhaya bismi illaahi raxmaan raxiim halka waxaanu maanta ku qabanay cabdisalaan cabdilaahi warsame oo lagu xidhay magaalada laascaanood laga qabtay oo laga qaaday oo burco la dhaafiyey oo hargeysa la geeyey oo lagu xidhay oo weli intaana waxa lagu qabtay lama sheegin lama xukumin maxkamad lama geyn howl kale la- lagama qaban cabdisalaan hadduu dembi leeyahay maxkamadda iyo xerilaaninta hala tuso cabdisalaan waa nin reer buuhoodlaa buu ahaa nin dembile muu ahayn nin dalkiisa joogo shaqaysanayo carruurtiisa iyo ubadkiisa u shaqaysanayaan ku ogeyn ilaa iminkana wax loo haysta la garan maayo xukuumadda somalilan waxaanu leenahay inay ninkaa hadday wax ku haysatana caddayso maxkamadda keento ha- haddayna waxba ku hayna ay caddayso sii dayso dadka in la iska haysto waa khalad weeye waxa dadka iska horkeenaya ee dhibaatada ay ugu wacaan waa waxaasoo miidhan iminka howlo badan baa iska jira dhalinyaraa jirta dad kale in dhibaato loo geysto lama rabo hawshaas waxaa soo dhoweyn kara ninkaas maxkamadda ha la keeno haddii wax lagu haystana ha laga caddeeyo haddii aan waxba lagu haysana xukuumadda waxaanu leenahay sii daaya dadkana ha ku ilaawin isteeshinada iyo meelahaad ku ilaawdaan haddaad ladan tihiin ninkan caruur iyo ubad buu u shaqaysanaya wax ku caddeeya hadday wax ku caddaan waayeen ha la sii daayo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف السيد محمد سيدنا محمدين وعلى آله وأصحابه وأجمعين waxaanu leenahay xukuumadda somalilan oo ka codsanaynaa cabdisalaan cabdilaahi warsame oo laga soo xidhay magaalada laascaanood oo ah gobollada somalilan oo laga qaaday oo la geeyey magaalada la yidhaahdo hargeysa lagu xidhay ninkaas oo muddo hadeer xidhnaa oo aan maxkamad la geyn aan xeerilaalin la geyn aan wax wara laga soo gudbin oo dembi loo haysto waxaanu xukuumadda somalilan ka codsanaynaa haddii ninkaasu dembi uu leeyahay uu ku cad yahay oo loo haysto maxkamadda waa in la keenaa xereelaalinta waa in la keenaa sida odayaashu ka hadleen ama sheegeen ninkaasu annagu waxaan u naqaanaa nin reer buu hoodlaa oo oday ah oo u shaqaysta carruurtiisa iyo dadkiisa aan meella wax dembiya iyo maaragtay socod xumo iyo dhaqan xumo midna aan lahayn waxaanu ka codsanayna macalaayo kula xaal hadda dhammaan hadal iyo dhammaan maxkamadda iyo xeer ilaalinta in la keeno dembiga uu leeyahay haddii uu leeyahay in isagoo cad lasoo bannaan dhigo wahada wasalaam
waxaanu ka codsanaynaa madaxda somalilan ninkaa xidhan ee aan wax dembiya aanan ku ogeyn in si degdega maxkamad ama loo geeyo ama loo sii daayo sidaasaanu dowladda somalilan maamulka somalilan ka codsanaynaa oo madaxweynaha ka codsanaynaa isaga iyo wixii la noocaba in dadka maxkamad la geeyo oo aan jeerasha lagu ilaawin sidaas ayaanu ka codsanaynaa asalaamu calaykum waraxmat ullah cabdisalaan cabdilaahi warsame oo wax dembiya oo lagu haysto aanaan ogeyn oo laga qabtay magaalada layidhahda laascaanood loona qaaday hargeysa wax maxkamadan aan lasoo aan la horkeenin weli ninkaa in lasii daayo oo xorriyadiisii lagu soo celiyo oo haddii dembi lagu haysto dembigii maxkamadda la keeno oo lasoo hortaago maxkamadda haddii dembi lagu waayana ninkaa xorriyadiisii lagu loo sii daayo oo lagu celiyo
waxaan leeyahay maamulka somalilan cabdisalaan cabdilaahi warsame oo laga qabtay magaalada laascaanood sida odayaasha kale yidhaahdeen dembi hadduu leeyahay lagu cadeeye baa ley lakin cabdilaahi dembiba maliba waa ninka ummadda u garsoora waa ninka nabadda hoygeeda ah qof bani aadamihii haddii la yidhaahdo hal la aamino qofka la aamini laha dadkan hadda qaar baa wax iska sheeg sheego halkanaad martay iyo halka kan iyo wax iska sheeg sheega moogtay waxyaala badan baa jira dadku si isugu dhowaanayo waa in laga shaqeeya anigu waxaan leeyahay ummaddu haddanba haddii aan sida ciyaalihii kale la yeelyeeli jiray aydaan yeelayn maamulka somalilano ummaddu waaba isku dhowdahado hadallaa u kala socdee ninkaa tallaabo ka qaada iyo ummadda kale la dhegeysanaysaaba waa laayay waxaan ka hadlaynaa maanta cabdisalaan cabdilaahi warsame caynab oo ahaa nin darawala oo caruurtiisa u shaqaysta waa nin weyn oo darawala oo la wada yaqaano oo reer buu hoodlaa waxaa laga qabsaday magaalada laascaanood waxaa qabsaday ciidan r r u ah laascaanood waa gobol dhan oo leh xeer ilaalin iyo maxkamad iyo maxay ahayday wax kasta u dhamaystiran yihiin waa gobol qof gobol laga qabto oo adduunka lama arag aan gobolkii isagoo aan wax wax wax baaritaan iyo wax maaragtay qofka de haddii laga shakiya marka hore waa laga shakigi karaa qof kasta oo muwaadina laakin waa in qofka maxaa yidhi gobolku joogo su-aala lagu weydiiyo oo lagu baadho oo haddii wax raada lagu helo markaa dee meesha kale loosii gudbin kara loo gudbiyo ninkaa isagoo gobolkiisii jooga ayaa la la afduubay oo la jirdilay waxaa loo qaaday magaalada hargeysa ee laas- hargeysaa la geeyey odayaashiisii baa ka daba tegey muddo laba bilooda iminka halkaa lagu haystaa qof bini aadana oo adduunka muwaadina oo maxay ahayday aan intaas oo xilliga intaa la eg aan maxay ahayday baaritaan la marin oo xeraalin la marin oo rumaan la geyn oo waxbaba laga qaban weligeed lama arag waxaa kaloo aanu maqlaynaa in loo gudbinayo jabuuti oo laleeyahay gaalaa laga iibsanaya waxa weeyaan waxaasi waa iib weeyaan waa afduub weeyaan qofka bini-aadanka iyo waxa weeyaan wuxuu leeyahay xuquuq buu leeyahay xuquuq islaamnimaa jirta mid deegaannimaa jirta mid dalbaa jirta waxaanu ka codsanaynaa xukuumadda somalilan madaxweynaha wasiirka arrimaha gudaha wasaaradda amniga waxaanu ka codsanaynaa ninkaas waa nin muwaadina waa nin shaqaysta waa nin aan dembi lahayn oo la wada yaqaano ilaahayna waa ka markhaati annaguna markhaati baanu ka nahay ninkaa haddii uu dembi leeyahy oo idinku aad ku ogtihin waxaanu idinka codsanaynaa inaad ku caddaysaan haddii aad ku caddayn weydaan waxaanu idinka codsanaynaa dadku isma waayayo meel walba wada jooga ninkaa in la soo daayo oo xorriyadiisi loo soo celiyo ayaan idinka codsanayna asalaamu calaykum waraxmatullahi haddii aanu nahay odayaasha reer buuhoode waxaanu ka codsanaynaa maamulka somalilan hay-adaha ku shaqada leh waxaanu ka codsanana ninkan xorriyadiisa loo sii daayo salaan cabdisalaan cabdilaahi warsame oo darawal ahaa dadkiisa u shaqaysan jiray oo muddo ku xidhnaa iminka hargeysa wax dembina aan loo sheegin laguna hayn waxaanu ka codsanaynaa maamulka somalilan haadaha ku shaqada leh ninkaa ama dembiga ha lagu caddeeyo maxkamad ha la keeno ama xorriyadiisa ha loo sii daayo waa codsi waxaan raacinayaa waktiga maanta jooga dad inaan dembi lahayn baa maxkamadda had iyo jeer iska hayaan dowladaha iyo maamulku haadaha ku shaqada leh ama ha la magacaabo ama yaa la magacaabina waa isgaranayaan ninkaa ha u dhabagaleen arrinkiisa ha baadheen hadduu dembi leeyahna dembiga ha lagu qado haddii uusan lahayn xorriyadiisa ha la siiyo aad baanu haddana reer buhoodna uga codsananaa arrinkaa kana baryanaa maamulka somalilan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
intaa ayaan kusoo gabagabaynaya barnaamijkii caawiga daljiro caweysinta idinkaga imaanaya stuudiyaha daljire buuhoodle intaan isku arkayna barnaamijka lamid ah nabadgelyo